waxaa kaloo ka mid a qorigan khayru sharciga oo askariga wato wax lagu dilaayo macawiisu qaatay shaar yaruu gashtay indhahana wuxuu ku xirtay cimaamad sidii shabaabkii u labisay magaaladuu la dhex socdaa shalay beenuu noo sheego waa yimidoo wuxuu yidhi askarigaan rabaaye hana la qoro hooyaday iyo aabbahayba shabaaba xoog ku haysta baartiya canshuur la iga qaadaa dhibaataa jirta maxaan rabaa in dhibowgan ciidankan la igu daro oon qori helo oon berri iska xoreey beentaasuu noo sheegoo xeradii ciidankan geynay waa la qoray wuu labistay qorigiyaa la siiyo mishaara loogu daray waa nugu soo kala fireyey islaanta dil ninka dil kan iska socdo masaafurkaa dil war ka leh haddaad dahdiidna qorigii aan siinay inuu noo cabbaysto nagala soo horjeesto uu yidhaah igama qaadi karta ha igu soo dhowaanin aniga ciidan hebelaan ka tirsanay buliisaan ka tirsanay hebelaan ka tirsanay militariaan ka tirsanay ciidanna waa sheeganaya shacabkiina waa boobaya qorigii shalay aan siinay oo dowladdu siisay waay wuxuu intaas ku samaynaya ninkii asiga ah waa laguu tashaday go'aana laguu gaaray adiga iyo kii kula jira iyo qorigaaga waan isla kiingubaya haddana waxaad dii doontaa reer hebel ay raadsaday dadkan reer hebel iskuma ah waa nidaam dawli ah waa lagu gubi u diyaar garow sharcigan maanta u dhaqan galay markii la akhriyaba waa dhaqan galay berrina waxaa laga yaabaa afartan iyo siddeed saac iyadoon la gaarin in lagu soo raadiyey meeshaad joogtana waa lagu ogi goofgaduulaa loo bedelay tagaa layidhi dagaal hadduu ka dhaca ma joogo magaaladan halkaanuu nagu dhibaayaa nabadgelyo darruu keenay xeradii lagu ogaa ma joogo hadda haddii dagaal meesha ka dhaco intanadaan aan gurmano markaan meesha tagna kabacdii u imaana militari aan ahay kuy militari aan ahay buu ku leeyay shaqadiisa dhan maxay tahay beesadana inuu qaato shicibkana dhaco dadna dilo naagana kufsado shaqadiisa waa intaas waa lagu ogaaday kitaabkaaga go'aanaa loo gaaray waa lagu raadin guriga hooydaa lagaa soo toosina